mudane siciid mudane siciid mudane cabdirashiid mudane cabdirashiid doorashada oo ka dhacday hoolka baarlamanka ayaa waxaa ku dhammaa dhammaan xubnaha baarlamanka ee lixdan iyo lixda ah doorashada guddoomiyaha oo socotay saddex wareeg wareegga koowaad ee doorashada waxaa ka qayb galay ilaa shan musharax wareegga labaad waxaa isugu soo haray saddex musharax halka wareegga saddexaad ay isugu soo hareen laba musharax oo kale ah guddoomiyaha cusub siciid xasan shire iyo guddoomiyihii hore ee baarlamanka cabdirashiid maxamed xirsi siciid xasan shire guddoomiyaha baarlamanka cusub ayaa helay afartan cod halka guddoomiyihii hore cabdirashiid maxamed xirsi uu helay lix iyo labaatan cod guddoomiyaha cusub siciid xasan shire oo goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyey guddiga doorashada iyo xubnaha baarlamanka isagoona ka codsaday wada shaqayn midii doortay iyo midaani dooran dhammaantood aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa saaxiibbaday xildhibaanadii sharafta lahaa oo aan tartamay oo markii horena aan sheegay inaan la shaqaynayo hadday guulaystaan haddeerna aan ka rajaynayo khudbadahooda ay jeedin doonaan inay iyana ila shaqeeyaan anigoo ku faraxsan inaannu tartannay oo ay sidaa sharciga oo walaalnimada ah intaa haddaan ka gudbo waxaan kaloo u mahadnaqayaa guddiga doorashada waday shaqada waday iyo guddoomiyahoodii waxaan kaloo u mahadnaqayaa ciidamada amniga iyo saraakiisha madaxda dowladda oo hawshaan ilaa inta xildhibaanada soo magacaabay u heelanayd intaa haddaan ka gudbo aniguna waxaan codsanayaa inaan lay hambaliyan ee lay ducayo xilkaa lay dhiibay inaan ku guulaysto aanan noqon mid ku fashilma intaa inaa igu soo ducaysaan sida
gudoomiyihii hore ee baarlamanka cabdirashiid maxamed xirsi ayaa dhankiisa soo dhoweeyey guddoomiyaha cusub siciid xasan shire waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa guddoomiyaha cusub ee guddoomiye siciid xasan shire oo ah ninaannu muddo dheer mas-uuliyad puntland ka wada haynay saaxiibbo gaara na aan ahayn xilka uu ku guulaystay marka koowaad waa ugu hambalyaynayaa marka labaad waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa golaha wakiilada saaxiibbaday ah ee aad iyo aad dadka cusub wejiyada cusub soomaalidu ma xiilaysayso laakiin rabitaankooda iyo wada shaqayntii iyo tixgelintii ayaa qarka u soo saaray inaan qaado
guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka ayaa loo doortay cabdixamiid cabdisalaan ciise sidoo kale xuseen xaaji diiriye ayaa loo doortay isagana guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka iyadoo doorashadana ay soo dhammaatay abbaara saddexdii iyo barkii galabnimo guddoomiyaha cusub ee baarlamanka ayaa ku cusub baarlamanka waxaanuu ahaa wasiirkii hore ee xanaanada xoolaha ee xukuumadda wakhtigeeda sii dhammaanayo sidoo kale ka hor waxauu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamankii soomaaliya gaar ahaan xilligii ku-meelgaarka nuux muuse birjeeb v o a garoowe